deegaano ku tiaadsan xeebaha magaalada mombaasa ee dalka kenya ayaa laga soo sheegayaa inuu ka dhacay dhulgariir cabirkiisu lagu qiyaasay afar dhibic shan darajo dhulgariirkan ayaa dhacay saacadihii lasoo dhaafay iyadoona si aad ah loogu dareebay xeebaha magaalada mombaasa ee dalka kenya dad goobjoogyaal ah ku sugan deegaanada uu ka dhacay dhulgariirka ayaa tilmaamay inay dareemeen baaxadda dhulgariirka lix iyo tobanka bisha toddobaad ee sanadkii hore dhulgariir cabirkiisu lagu qiyaasay afar dhibic lix darajo waxaa laga dareemay magaalada caasimada u ah dalka kenya ee nairobi si kastaba ahaatee waxaa muddooyinkii dambe dalka kenya laga diiwaangelinayay dhulgariir caynkan ah walow uusan geysan wax khasaaro ah